bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa cashirkeenii boqol iyo saddex-iyo tobnaad ee cashiradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati saxaaba ama taariikh nololeedyadii nabigeena sala allahu calayhi wasalam dhinaca kale waa darsigii labaad ee ku saabsan taariikh nololeedka saxaabiga nucaym ibnu cabdillaahi nucaym ibnu mascuud nucaym ibnu mascuud al ashjaci waxaa kaloo aan jeclahay inaan saxo darsigan kii ka horeeyey oon ka oon kaga hadlayay nucaym ibnu mascuud markii abu sufyaan uu adeegsaday inuu muslimiinta niyad jabiyo dagaalkii uxud kadib waxay ahayd waxaan idhi oo darsigii hore carabkayga soo martay meesha lagu ballamay waxay ahayd xamraa ul asad marka taas sax maaha meesha lagu ballamay waxay ahayd waxaa la yidhaahdaa beder bederan suqra ayaa loo bixiyey waxaa lagu ballamay sanadka dambe sanadkii uxud uu dhacay sanadkii ka dambeeyey in beder la ysugu yimaado goobtaa lagu kala baxo marka rasuulka sala allahu caleyhi wasalam iyo asxaabtu way tageen sanadkii laakiin quraysh iyo abu sufyaan maysan imanin oo way cabsadeen markaasay waxay soo direen ninkan naciib ibnu mascuud al ashjaci oy leeyihiin muslimiinta cabsi oo waxaa ciidan la idiin soo wato haddaad aragtaan waxaad iska celin karaysaan meehee tii uxud waxba maahayne maaragta iskaga cabsada marka xamraa ul asad maahayne waxay ahayd badr al suqra inta haddaan halkaa uga baxno oo sixid ah waxaan halkii kasii wadaynaa oon kasii ambaqaadaynaa taariikh nololeedkii nucayb ibnu mascuud sabxadda afar boqol iyo laba kharajad way soo baxday qurayshun quraysh ciidankeedii min makata magaalada maka ayay ka soo baxday biqadihaa wa qadiidihaa iyada oo dhan iyada oo dhan iyadoo uusan u maqnayn wiil gaashaanqaada wiil hal kara saasaan idhaahnaa inaga wiil hal kara hal lisi kara hal karada waxaa laga wadaa wiil intuu yaraha weynaaday oo xataa kuray noqday hal lisi karaya wiil hal karaa la yidhaah markaan ruuxna laga imanin marka biqadihaa wa qadiidihaa way ina soo martay marar roo-o qadi waxaa la yidhaahdaa jayga jaygaa la yidhaha dhagxanta yararka ee quruuraxa jaygaa la yidhaha jayga qadiidna waxaa la yidhaahdaa jaygii oo lasii jajabiyey ama waa quruurax iyo jay dhagxaanta yaryartaa oo haddana lasii jajabiyey waxba lagama imanin weeye dhammaanteed waa lasoo wada baxay unbaa laga wadaa biqadihaa wa qadiidihaa dhammaanteed ayay soo baxday waxaa kaloo la yidhaha iyada oo oodeeda wadata waa la yidhaha iyadoo kabdaheeda wadatana waa nidhaha saasaan inaga nidhaahnaa wa khaylihaa iyo iyada oo fardaheedii wadata iyo gaadiidkeedii khayl hadda fardaa ugu badnaa laakiin waxaa iyaguna aada loo adeegsan jiray rakuubka oo geel ah baabuur iyo waxaasi ma jirin marka iyo wa rajiliha iyo ragga lugaynaya dadka lugaynaya ragga lugaynaya iyo kuwa gaadiidka fuushan oo dhan ayay la soo baxday biqiyaadati zaciimiha isaga uu hogaaminayo isaga oo hogaaminayo odaygeedii abu sufyaan ibni xarbi ahaa mutajahatan iyada oo ku beegan oo u socota shatra almadiinati xagga magaalada madiina ayay soo baxday kamaa sidii ay quraysh u soo baxday oo kale iyo kharajad soo baxday khadfaanu qabiil weynihii khadfaan la dhihi jiray ee dhulkan najdi la yidhaahdo oo dhan degi jiray isna wuu soo baxay min najd dhulkaas sare ee dusha la yidhaahdo ayuu ka soo baxay iyo ka soo baxday bicuddatiha waxa la wixii ay hub haysatay cuddadu waa waa qalabka dagaalka qalab dagaalna waa la yidhaahdaa hubna waa la yidhaahdaa soomaaliga labadaas saanadna mar waa la iska yidhaahdaa inkastoo saanadda mararka badan rasaasta laga wado marka bicuddatiha waxa la wixii ay qalab dagaal haysatay ama hub haysatay waxba kama soo tegin iyo wacdiidiha iyo waxay tiradeed ahaa rag tiro biqiyaadati cuyaynatu bni xusnin isaga oo uu hogaaminayo nin la dhihi jiray cuyaynatu bni xusnin alkhadfaaniyi ee ree khadfaan wa kaana waxaa ahaa fii taliicati rijaali khadfaana raggii soo duulay ee qabiilweynaha khadfaan ka tirsanaa ragga ugu horeeya ee safka hore kaga jiray waxaa ka mid ahaa batalu qisatina sheekadeennan tan ah halyeygeeda oo nucaym ibni mascuud ah nucaym ibni mascuud marka qisada ghaswat laxsaab ayaa la wadaa ghaswat laxsaab ayuu ku dhex jiraa ayuu kaalin ka ciyaaray marka in badan waxaa laga sheekeynaya ghaswat laxsaab baa laga sheekeynaya falamaa markii balaqa uu gaadhay alrasuulu rasuulkeenu sal allahu aley salawaatu ullaahi wasalaamuhu caleyhi markii uu soo gaadhay falamaa markii balaqa uu soo gaadhay dheh alrasuula rasuulka uu soo gaadhay salawaatu ullaahi wasalaamuhu caleyhi naba-u khuruujihim quraysh iyo ree khadfaan inay soo baxeen iyagoo dagaaldoon ah warkii ku saabsanaa markii uu soo gaadhay rasuulka jamaca wuxuu jamciyey uu isu keenay rasuulkuna uu shiru qabtay asxaabahu asxaabtiisii wa shaawarahum uu kala tashaday fil amri arrinta arrintaa wixii laga yeeli lahaa colweynaha soo baxay isbahaysigan weyn een abid horey loo arkin isagoo kale ilaa toban kun oo ciidan ah berigaas ka hor weligeed jasiira alcarabiya lagama qalqaalinin arrintaas ayuu rasuulku kala tashaday asxaabtiisa sidii dhaqankiisa ahayd iyo sunnadiisa ahayd iyo sida ay waajib u tahay cid waliba inayna keligeed xukunka iyo talada iska maroorsanina ay tahay inuu dadka la tashado waxay dadku ku taliyaanna uu qaato ee intuu iska yaraha dhagaysto tiisuna ay meel u taallo marka rasuulku asxaabtiisiibuu kulmiyey wuuna la tashaday arrinta dagaalka iyo ciidamadan soo socda sidii laga yeeli lahaa iyo sidii looga hortegi lahaa iyo qaabka ugu habboon ayuu kala tashaday fa qara wuxuu ku sugnaaday qaraaruhum go-aankoodii kolley talooyin badan baa la soo jeediyey laakiin ta ugu dambeysee la qaatay fa qara wuxuu ku sugnaaday qaraaruhum go-aankoodu wuxuu ku sugnaaday calaa an yaxfiruu inay qodaan khandaqan god dheer inay qodaan dherarku laba waaye hoosna waa u dheeryahay oo rixi ku dhacay sahlan kama soo bixi karayo si kalena wuu u dheeryahayoo dhul dheer ee ayuu ku yaallaa magaalada madiina qayb dhan maaragtay ayuu ku soo wareegsan yahay khandaqan god inay qodaan xowla almadiinati magaalada madiina hareeraheeda oo maxay u qodayaan liyasuduu in ay ku joojiyaan canha magaalada madiina inay kaga joojiyaan oo ay kaga gudbaan oo ay ku xanibaan ay iska hortaagaan haada zaxfa ciidankan soo gurguuranaya alkabiira ee weyn ciidan ma gurguuranayo way socdaane laakiin wuxuu markay tirada ka bataan ayaa yaa la moodayaa inuu gurguuranayo alladii ciidankaa gurguuranayo laa taaqata tabar iyo awood laha magaalada madiina uusan u sugnaanin bihi ciidanka inay iska celiyaan maxaa jira iyagu waa yaryihiin iyo waliyaqifa marka jumladan dambe tii hore inbay isku micno yihiin sidooda idilba marka laba jumlo ama laba eray oo isku micno ah marka la soo celinayo luqada ayaa lagu qurxsadaa luqada ayaa cuslaanaysa waa lagu qurxiyaa iyo walyaqifa godkaa la qoday inuu is-hortaago ama qodkiiguba faacilku wuu muuqdaa damiir ma ah iyo walyaqafa walyaqifa alkhandaqu godkan la qoday inuu is-hortaago fii wajhi ljeyshi ciidankii hortiisa inuu is-hortaago alkathiifi ee qarada weynaa alghaazi ee weerarka ah ee soo duulay ciidankan qarada weyn waxa qarada weyn waxaa laga wadaa uu tiro badan yahay maakaada ma sigin aljeyshaani labadii ciidan azaaxifaani ee soo gurguuranaya ee kasoo gurguuranaya min makata maka iyo wa najdin najdi kasoo gurguuranaya makana waxaa kasoo gurguuranaya ciidankii qoraysh najdina ciidankii reer kadfaane labadii ciidan ee soo gurguuranayay ma ayna sigin yaqtaribaani inay usoo dhowaadaan min mashaarifi almadiinati magaalada madiina daafaheeda inay usoo dhowaadaan mayna sigin xataa madaa ilaa ay ka aadaan ama ay uga kacaan zucamaau yahuudi bani nadiir yahuuddii reer bani nadiir ee ciidankan dhan soo abaabushay ee isbahaysigan isku soo duba riday yaa waxay aadeen ilaa zucamaai yahuudi bani qurayda yahuuddii weli magaalada madiine kusii hadhsanayd oo la dhihi jiray reer bani qurayda ayay aadeen rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam markuu magaalada madiine usoo hijrooday saddex reer oo waaweyn oo yahuud ah ayaa magaalada madiine deganayd mid magaalada gudaheeday deganayd oo nimanka ugu xoog badanna waa ahaayeenoo reer bani qaynuqaac baa la dhihi jiray laba kalena magaalada duleedkeeday deganaayeen oo reer bani nadiir iyo reer bani qurayde ayay ahay nimankii ahaa reer bani qaynuqaac waxa weeyaan heshiiskii horta rasuulku markuu yimid magaalada madiine kulli heshiis buu la galay waxaa taariikhda loo yaqaano saxiifatu lmadiina ama heshiiskii madiina ayuu la galay oo nuxurkiisa uu yahay in magaalada la wada deganaado la isna nabadgeliyo magaaladana la wada difaaco waa la degan yahay laakiin wax intaa dheer aan loo geysanin qolo walba ay waxeeda diinteeda ay haysato diintooda lama faragelinayo dhaqankooda lama faragelinayo mujarad magaalada madiine in la wada deganaado oo si nabadana lagu wada deganaado qodobo badan ba ahayn laakiin intaasay nuxurku ah laakiin yahuuddi iyagaa ka baxay markay ka baxeen waa la dagaalamay waa laga adkaaday lama dilin iska baxa la yidhi dadkiina iyo xoolihiinaba qaata iska baxa marka reer bani qaynoqaac wixii hub ahaa unbaa lagala hadhay hub hub wixii ah laakiin dadkoodii iyo hantidoodii iyo waxoodoo dhan waa qaateen waa baxeen waxaa soo hadhay oo ku xigay ree baniree bani nadiir baa ku xigay reer bani nadiir waxay isku dayeen inay nebiga dilaan tee ballantiina ka baxeenba waxay isku dayeen nebiga inay dilaan waa la go-doomiyey xisaar baa lagu soo rogay way isdhiibeen iyagana waxaa lagu xukumay nin waliba wixii uu qaadan karo wixii awr ama riti wuxuu u qaado ha ku rarto ha iska tageen wuxuu awr qaado maca reerkooda iyo caruurtooda iyo kullina ha iska wada baxeen qoladii saddexaad marka waa kuwanoo waxaa lagu xukumay waxaalla wixii gaashaanqaad ahoo raga in la dilo hantida iyo haweenka iyo caruurtana maaragtay lala wada wareego maxaa jira isbahaysigan ayay soo raaceen heshiiskii ayay ka baxeen waxay rabeen in muslimiinta la baabi'iyo marka kuwii reer xanaaqsanaa reer bani nadiir ayaa u tegay xataa madaa ilaa ay uga ambabaxaan oy aadaan ay u kacaan zucamaau yahuudi bani nadiir ilaa zucamaai yahuudi bani qurayda yahuuddii reer bani qurayda odayaasheedii ay uga tagaan kuwaasoo alqaatiniina deganaa fi lmadiinati magaalada madiina duleedkeeda deganaa wa jacaluu waxay bilaabeen yahuuddii reer bani nadiir yuxariduunahum inay ku booriyaan ama ku tirtirsiyaan ama ku qudiyaan ama ku diraan waa isla miduune reer bani nadiirkii hum odayaashii reer bani nadiir cala alkhuruuji inay ka baxaan ama cala alkhuruuji inay usoo baxaan fii xarbi nabiyi nabiga la dagaalankiisa inay usoo baxaan war soo baxaa layidhi fadhina meesha oo wayxuduunahum inay ku booriyaan ay ku ku dhiirigeliyaan calaa mu'aasarati aljeysh aljeyshayn labadii ciidan inay gacan siiyaan oy taageeraan oy u hiiliyaan labadii ciidan waa kii maka iyo kii najdi ka yimide alqaadimeyni ee ka yimid min makata maka iyo wanajd ka yimid fa qaala wuxuu ku yidhi lahum nimankii reer bani qura nimankii reer nadiir waxay ku yidhaheen zucamaau bani qurayda ayaa waxay ku yidhaheen laqad dacowtumuuna dhab ahaantii waxaad noogu yeedheen ilaa maa nuxibu waxaan jecellahay nabiga iyo asxaabtii baa la baabi'inayaay waa waxaan jecellahay alleeleh wanabqi aan rabnana waa waxaan rabno walaakinakum hasaate idinku taclamuuna waxaad ogtihiin anna baynanaa in annaga dhexdayada iyo wa beyna muxamedin iyo nebi muxamed sala allahu caleyhi wasalama dhexdiisa miithaaqan heshiis la adkeeyey inuu dhexdayada yaallo heshiis la adkeeyey baa miithaaq la yidhaah waa wax la xidhay la soohay waxaa aada loo xidho wathaqa ayay ka timid moogtahay wathaqa waa wax la xidhay xadhig la guntay heshiis la guntay oo la adkeeyey ayaa inuu dhexdayada yaallo waad ogtihiin oo lagu heshiiyey calaa an nusaalimahu inaan ninkaas nabadgelino oo inaanu isnabadgelinno waa mufaacala la yidhaha saalama iyo qaatala iyo hal qola maaha hal daraf maaha waa laba dhinac waxa nabadu ay dhex taallo calaa an nusaalimahu inaanu isnabadgelino wa nuwaadicahu inaanu isnabadgelino waa isla midkii una liqaaca anagoo ku bedelanayna saa iska dheh liqaaca anagoo ku bedelanayna an naciisha inaan ku noolaano filmadiinati magaalada madiina inaan ku noolaano aaminiina anagoo nabada mutma-iniina oo xasiloon oo qalaq iyo walwal midna aan qabin saas waad ogtihiin waxaa kalood ogtihiin bay dhaheen wa antum haddana idinku tadruuna waxaad ogtihiin anna midaada miithaaqina ballantayadii la guntay ee la adkeeyey anqaastii lagu qoray ama khaddii lagu qoray macahu heshiiska aan la galay miithaaqanaa heshiiskii la adkeeyey iyo ballantii la adkeeyey ee la guntay macahu rasuulka aan la galnay aan la gallay anqaastii lagu qoray ama khaddii lagu qoray lam yajufa bacdu weli inuusan engegin ama uusan qalalin hadalkiibay sii wateen waa waxay dhaheen wanaxnu annagu naqshaa waxaan ka cabsanaynaa idantasara muxamadun muxamed haddii uu ku adkaado uu ku gacan sarreeyo fii haadihi alxarbi dagaalkan an yabtisha bina inuu na qabto gacan bir ah inuu nagu qabto badshatan qabasho jabbaaratan oo naxariis lahayn mid aan naxariis lahayn inuu nagu qabto ayaan ka cabsanaynaa waxaan kaloon ka cabsanaynaa wa an yastacsilanaa inuuna rujiyo uu xididka noo siibo xididka oo la siibo xidid siibid rujin baa la yidhaha rujin laakiin waxaa la rujin karaa wax fudud geed geed aan xididkiisu aada u fogeyn umbaa la rujin karaa kuwa kale oo inta la gooyo in xididadii lasoo gooyo si kastaba ha ku timaadee haddii hal mar xididka lasoo bixiyo rujin baa la yidhaha haddii la googooyana hade waa xididgoyntii waa isla mid uun marka waa isla gurigeyntii un wa an yastacsilana inuuna rujiyo min almadiinati magaalada madiine inuu naga soo rujiyo uu xididka nooga soo siiba istisaalan rujin oo oo yacni kama dambays ah jazaa qadrina khayaanadii aanu khayaanay bihi isaga aan khiyaanay abaalmarinteedii taa abaalmarinteedii inuu xididka noo siibo xididada noo siibo laakiin hase atee waxyaalo badan oo mantiqa oo caqliga gala ayay yay sheegeen laakiin way ku adkaysan waayeen ceebtooda laakiin hase atee zucamaa bani nadiir qabiilkii reer bani nadiir odayaashiisi maa zaaluu iskama bedelin haba yaraatee iskama bedelin waxay ku madax taageen ay ku adkaysteen yuquruuna inay ku diraan iqraaga waxaa la yidhaha wax wax kugu dira hebel baa igu diray ama laba riti oo laysku diray waa laysku diray waa laysku cariyeyna waa la yidhaha waa laysku qudiyeyna waa la yidhaha maxaa jira awrta marka la dirayo dabadaa ul iyo wax looga geliya yaa yaa looga dhuftaa markaasuu xanaaqi uu maaragtay ritiga kale iyo la iyuu la dagaalamaya marka qudin baa la yidhaha maa zaaluu iskama ina bedelin yuquruuna nimankii reer bani nadiir wowgan kada oo yuqruuna faacilka ficilkan aqraa aqraa yuqri yuqruuna aqraa faacilkeedu oo wowga ihi waa odayaashii reer bani nadiir weeye hum oo mafcuulka ihina waa odayaashii reer bani bani qurayda laakina hase atee zucamaa bani nadiir odayaashii reer bani nadiir maa zaaluu iskama aynan bedelin yuquruuna inay ku diraan amay ku cariyaan amay ku qudiyaan hum nimankii reer bani nadiir binaqdi alcahdi heshiiskii iyo ballantii la adkeeyey ee la guntay ay nabiga kula jireen inay buriyaan ama furfuraan fiiri miithaaqna waa xadhig la guntay oo la adkeeyey baa lagu shabahaya burintiisana waxaa lagu waxaa lagu shabahayaa loo adkeys loo ekaysiinayaa isagii oo dib loo furfuray guntintii la guntay oo la furay binaqdi alcahdi heshiiskii inay buriyaan oy furaan wa yusayinuuna waxay u qurxinayeen nimankii oo reer bani nadiir baa wax qurxinaya lahum reer bani nadi reer bani nadiir waxay uqur maya wayusayinuuna reer bani nadiir waxay u qurxinayaan lahum reer bani qurayda alkhadra inay khayaanaan oy dhakraan bimuxamedin nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam wa yu-akiduuna waxay u adkeynayeen oo ay iska dhigay oo ay isaga dhigayaan wax la hubo oo kale yu-akiduuna yuhuuddii reer bani nadiir ayaa waxay u adkaynayeen oy u sugayeen lahum reer bani qurayda bianna daa'irata in daa'irada waxaa la yidhaha musiibada wareegtaa la yidhaha oo kolba qolo ku habsata musiibada wareegta ee weyn musiibo weyn oo kolba qolo ku habsanaysa ayaa la yidhaha daa'irada bianna daa'irata musiibadii wareegaysay een waxba hambaynaynin sataduuru calayhim inay iyaga kusoo wareegto ay ku habsanayso sataduuru inay kusoo wareegayso calayhi nabi maxamed sala allahu calayhi wasalama iyo asxaabtiisa fii haadihi lmara markan markan iyaga ayay ku foorartaa bay dheheen sataduuru waxay ku foorartaa ay kusoo foorarsanaysaa ay ku habsanaysaa calayhi isaga fii haadihi lmara markan laa maxaalata shaki la-aan yan saasay ku dheheen wayashuduuna waxay adkaynayeen tanna waxaa xadhig la jiidaya guntintii inta la gunto oo haddana laysku sii jiido ayaa la yidhaha shadiga shadi waa wax labada dhinac inta la qabtay la jiido wayashuduuna way jiidayeen way adkaynayeen casmahum go-aankooda adag biquduumi aljeyshayni alkabiirayni labadii ciidan ee waaweyn inay imanayaan oy soo socdaan marka way qanciyeen nimankii reer bani nadiir waa la qanciyey famaa labitha ma aynan sii joogjoogin oo kuma aysan adkaysanin ma aysan sii adkaysanin yahuudu bani qurayda an laanu inay jilceen lahum nimankii reer bani qura nimankii reer bani nadiir inay u jilceen famaa labitha ma aysan sii joogjoogin oo muddo dheerba may qaadan yahuudu bani qurayda an laanu inay jilceen lahum kuwii reer bani nadiir inay u jilceen oo wanaqaduu ay buriyeen ama furfureen cahdahum heshiiskii iyo ballantii ay la galeen maca rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wamasaquu waxay googooyeen ama kidfeen assaxiifata xaashidii ama warqadii ilaan xaashida heshiiska warqad baa lagu qoray ama saam baa lagu qoray hadday wax jireenba wixii uun la qoro oo dhan markaa saxiifa la iska dhihi jiray laakiin markaas warqadi ma jirinoo warkaa warqada waraq oo warqadahan maanta aan naqaana ama xaashadani ma jirine saan iyo waxbaa lagu qori jiray allatii heshiiskaasoo baynahum iyaga dhexdooda iyo wa baynahu rasuulka dhexdiisa ahayd wa aclanuu waxay caddaysteen indimaamahum ku biiritaankoodii ilal axsaabi isbahaysigii ay ku biireen isbahaysigii loo sameeyey fii xarbihi rasuulka la dagaalankiisa fa waqaca waxaa dhacay alkhabaru warkaas warkaas oo inay reer bani nadiir ka baxeen heshiiskii oo ay ku biireen isbahaysigan khabarkii sidaas ahaa yaa calal muslimiina muslimiinta wuxuu ugu dhacay waxaa laga soo qaadayaa kana dhicita wax meel kore intuu ka yimid dhalada kaaga soo dhacay oo kale wuquuca saaciqati danab siduu kugu dhaco oo kale danab suu qof ugu dhaco oo kale suu kuugu dhaco oo kale danab run ah suu kuugu dhaco oo kale ayuu ugu dhacay warkaasi ee maaragtay muslimiintii marka darsigan intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu